Deegaanka Ilix oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug ayaa lagu soo gabagabeeyey shir dib-u-heshiisiineed kaas oo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaa wada dega waxaana shirka dib-u-heshiisiineed goobjoog ahaa maamulada degmooyinka Gurceel iyo Dhuusmareeb odayaasha dhaqanka saraakiil ciidan talisyada booliiska degmooyinka Gurceel iyo Dhuusmareeb iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa shirka dib-u-heshiisiineed ka hadlay guddoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin ayaa sheegay ahmiyadda nabaddu u leedahay bulshada deegaanka nimid waa islaax waa inaan walaalayno dad wada dhashay oo deris ah oo hal reer wada ah wax yaryaroo dhexdooda ku jira inaan ka saarnaan rabnaa qof kastaoo gogashaan joogta waxaan ka rabnaa wax kasta oo hadalka meeshaan loo fadhiyo wax u dhibi karta inuu ilaaliyo intaasaan horta inka codsanaynaa odayaashiina halkan fadhiya dhallinyarada joogta waxgaradka jooga intaasaan codsi inkaga wadanna waxaan rabnaa dadka deegaanka walaalayaalow meeshaan dadkiina deggan idinkay ina hudhan tahay nabadda halkaan laga shaqaynaayo waxaan rabnaa idinku inaad si dhaba u qaadataan colaad ciday wax u gasho maa jirto ilaahan inku dhaarinee haa dadkiina halkaan jooga in meeshaan nabadu ka dhadhabeeyo intaas inaad odayaashiinnuna hoggaan ugu noqotaan kuna walaalaysaan gacantana isku gelisaan wixii yaraayoo jirana meesha ay ka baxdo intaasaan galabta dhaga kale mas-uuliyiintii ka soo qayb galay shirka dib-u-heshiisiineed ayaa beelaha walaalaha kula dardaarmay adkaynta nabadda ee walaalaha ah ee wada dhashay ee yara xurguftu ay dhex martay in ilaahay uu xurguftaas ka bixiyo wanaagna iskugu keeno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min saddex goor uu ku celiyey wallaahi ma uusan rumaynin ilaahay wallaahi ilaahay ma uusan rumaynin wallaahi ilaahay ma uusan rumaynba uu ku celceliyey markaabaa waxaa la yidhi yaa waayo markaasuu yidhi man laa yu'minu jaaruhu bawaa'iqahu waa qofka deriskiisu uusan ka ammaan noqonin dhibkiisa iimaan qofkaasi ma laha hadduu iimaan leeyahana iimaan qiimale ma aha waxaan su dardaarmaynaa dadka walaalaha ee deriska ahi inay derisnimada ilaali ugu dambeyntii talisyada booliiska degmooyinka gurceel iyo dhuusmareeb ayaa sheegay in tallaabo sharica laga qaadi doono cid kasta oo amniga ah carqalad ku samaysa yaalow walaalaheenaad tihiin saanaad tihiin saanaad tihiinaad weydiin maantao dhan nin oday aha maalin dhoweyd maamaha wuxuu yidhi oo abgaal iyo iyo iyo iyo xawaadle dhexdooda ka hadlaaya markaad isu timaadaan walaalaheen ree hebel walaalahan ree hebel aad leedihiinuu yidhi waraabuu soo qaatay uu ku maahmaahay iyo iyo iyo iyo qoys meel deggan waraabaa wuxuu yidhi inta u soo hilib doontay qoys meel deggan oo asagoo kaydka ugu jiroo raba inuu neef ka dafo caawa baa wuxuu maqlay uu yidhi islaantiioo le iga celiya waraaba qaaddaa neef ku soo orday kolley aniga iyo neefka waaba laysla kaana rabaahe abooye waxa noo dhexeeya maxay yihiinuu yidhi marka walaalayaalow baad ku haysiine walaaltinimadiinna iyo wanaaggiinna markaa isu timaadaan aad is arkaysiin waxa idiin dhexeeyaa maxay yihiin waxaa la yidhi saddex saddexaa u daawaha la yidhi cirrada bahasha la yidhaahdo aqliyaa u daawaha la yidhi aqligana cilmiyaa u daawaa cilmigana alla cabsidiisaa u daawaha la yidhi haddaan intaas mid kastaba teeda la helin dhibaato waayo cirradu ha shaqaydo da'duna ha shaqaydo aqoontuna ha shaqaydo deegaanka ilix oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa in muddo ah waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeledyo u dhexeeya beelo walaala ah oo halkaa wada dega iyadoona halkaas ay ka dhacda khasaaro isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaarta beelaha walaalaha ee halkaa wada dega